gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada boosaaso cabdifataax maxamed shanle ayaa daahfuray dib u dayactirka iyo naleynta wadada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo magaalada boosaaso munaasabadda daahfurka ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka nabadoono ganacsato injineerada gacanta ku haya dibudayactirka jidka gudoomiyaasha qaar ka mid ah xaafadaha boosaaso iyo mas-uuliyiin kale cabdifataax maxamed shanle duqa degmada boosaaso ayaa sheegay in jidkan uu wax badan ka bedeli doono magaalada isagaoo ganacsatada ka codsaday in ay ka qayb qaataan horumarinta ka socda magaalada boosaaso rabaa inaan halkan aan maanta ka caddayno inaan bilownay qorshihii lanoo soo doortay oo ay ugu horeyso in aanu ka shaqayno magaaladaas aanan ka shaqaysan qorshaha ugu muhiimsan oo magaaladan ay u baahan tahay waxaa weeye wadooyin cusub in lagu soo kordhiyo waxay kaloo uga sii baahi badan tahay in wadooyinkii hore ugu jiray dayactirna lagu sameeyo lagana dhigo wadooyin standard ah oo markaas la jaan qaadi kara inay yihiin waddo caadi ah oo lacagihii markaas kharashkii la geliyey uu noqdo mid shaqayn kara oo miro dhalay waddada tanaan maanta joogno waa waddada aeroboortka ka soo baxda oo magaalada boosaaso gasha waa waddada qof kasta oo ka soo dega aeroboortkaas uu marayo waa waddada laga qiimeynayo bilicda guud ee magaalada boosaaso waa waddada qofkii dalxiis ah iyo qofkii shaqo u yimi iyo qofkii booqasho u yimi magaalada boosaaso iyo qofkii ganacsi u yimi oo maraayo run ahaantii waxa aanu isla qaadanay dhammaantaya inaanu waddadaas aanu ka shaqayno oo inta dayactirka u baahanna aan ka dayactirno inta uga baahan layreentana aan layrkii ku xirno una samayno meeshii markii roobku da-o ama biyuhu yimaadaan ay mari lahaayeen sidoo kale aan u samayno mashruuca kan waa waxa uu bilow u yahay mashruuc si isxilqaana isku tashi ah ay iskaga kaashan doonaan dowladda hoose magaalada boosaaso iyo ganacsatada iyo bulshada ku nool magaalada boosaaso oo runtii iyaguna soo doortay mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda daafurka ayaa bogaadiyey waddadan isku xirta garoonka diyaaradaha iyo magaalada boosaaso
inaan xooggeenna si farantiyeera ama si bilaash aan ugu shaqayn doonno taasoo aan u qaban doonno wax walba ay dowladda hoose nooga baahato waxaanu halkan ka daahfuraynaa barnaamij iskaa wax u qabso ah oo dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo dadka waxa weye shacabka magaalada boose ay qaab isku tashi ah ay uga wada shaqaynayaan o dhisayaan waddadan waxaa laga qabanayaa way dhisan tahay waxaa laga qabanayaa waa in loo sameeyo meeshii dadku ku lugeynayeen iyo meelihii biyuhu marayeen oo waxa weeye si waxa weye nadaafaddii iyo bilicdiiba ay isula jaan qaadaan waddadan saa og tihiin waa waddadii iridka magaalada booso ahayd oo garoonka magaalada boos ka soo baxaysay meelihii muhiimka ah oo magaalada maraysay ilaa dowladda hoose ku dhacaysay huteelada ugu waaweynaa magaalada ay hormaraysay waddo runtii waxa weeye muhiimaddeeda la weeye waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa u soo dhowaynaynaa hawsha qiimaha badan oo joogtada ay wadaan golaha deegaanka cusub waddadan oo muhiim u ah isu socodka garoonka iyo magaalada ayaa dibadayactirkeeda waxaa iska kaashanaya dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo ganacsatada magaalada